بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الناظم أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمتا سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنتا وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمتا وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدتا ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقتا وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعتا ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزدا ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكتا ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفتى أم غللتا ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللتا وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا يقول الناظم رحمه الله waxauu sheekhii caalimka ahaa ee naadimka manduumadan tiriyey abu isxaaq alilbiiri raximahullah waxa uu manduumadiisan mashhuurkaa uu ku yidhi falaysad haadihi addunyaa bishayin falaysad may ahaanin haadihi tani addunyaa ee adduunyadiihi bishayin waxbaba may ahaanin wax allo waxay tahay ma jirto adduunyadani tasuu'uka way ku murugo gelinaysaa xiqbatan xilli wa tasuru waanay ku faraxti gelinaysaa waqtan xillina macnola'aanta adduunyada waxaa u daliila maanta hadday kaa farxiso berri inay ku murugo gelinayso maanta hadday ku murugo gelisana berri ay ku faraxti gelinayso ereyga addunyaa ishtiqaaqeeda ama halka laga soo dhambashee laga keenay ama waa min addunuwi ama waa min addanaa'a labadabana waa xaqiiqada macnaheedu ay tahay oo haddii la yidhaahdo addunyaa waa min addunuwi dee way dhowdahay ilain dunuwi waa waxa dhow marka adduunyada gebigeedu maadaama dee ayaamun macduuda ay tahay xaqiiqa ahaan way dhowdahay haddii la yidhaah waxa laga keenay min addanaa'ana waa liidashada iyo xaqaarada oo macnaha way liidataa oo qiimo ma leh weeyaan marka labadaba way ku sifaysan tahay danaa'a iyo dunuwi way liidataa waanay dhowdahay waxa uu yidhi markaa hadday wakhti ku faraxti geliso dee xilli kale ayay kaa murugaysiinaysaa walidaalika ayaa waxaa la yidhi maa muli'at daarun xabrah ilaa wa muli'at cabrah maa muli'at daarun xabrah yacni guri faraxti lagama buuxiyo haddii raynrayn iyo farxad iyo suruur guri uu ka buuxsamo ilaa wa muli'at cabra ilmana way ka dambaynaysa alcabra waa ilmada iyo oohinta waxaa kaloo la yidhi kullu xabratin bacdahaa cabra farxad kasta ilmaa ka dambaysa marka xaqiiqada adduunyadu waxay tahay xaqiiqadeedu waxa ay tahay haddaad maalin faraxto oo farxade ay kugu dhacdo dee maalin kaloo murugo ah kuugu xigta maalin haddaad murugootana waxaa laga yaabaa maalin kale oo farxadii inay kaaga dambayso marka waa isbedbeddelka xaalatulfarax iyo xaalat lbukaa ay isku xigaan falaysad may ahaanin buu yidhi haadihi dunyaa adduunyadani bishayin shaynaba may ahaanin waxba ma aha way liidataa low kaanat idunyaa tasinu cinda allaahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minha sharbata maa ilaahay baa xadiisulqudsigaa ku lahaa yacnii ilaahay agtiisa adduunya garab kaneeca hadday la miisaan leeg tahay gaalku kabasho biyaakamuu ka badeen marka xaqaaradeed iyo liidashadeeday deliil u tahay falaysad may ahaanin haadihi dunyaa adduunyadani bishayin yacnii waxba may ahaanin shaynaba may ahaanin tasuu'uka way ku murugo gelinaysaa xiqbatan xilli way ku murugo gelinaysaa wa tasurru waanay kaa farxinaysaa waqtan wakhtina waa kaa farxinaysaa nabigu sal اllahu alayh wasalam waxauu xadiidkii saxiixa ku yidhi fii saxiixi muslim min xadiidi suhaybin الruumi cajaban liamri اlmu'min ina amrahu kullahu khayr walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min in asaabathu saraa'u shakar fakaana khayran lah wain asaabathu daraa'u sabr fakaana khayran lah waxa uu nabigu yidhi sal اllahu alayh wasalam waxa aad u la yaab badan oo wax lala tacajubo ah arrin weyn ah oo lala yaabo ruuxa mu'minka ah xaalkiisa iyo arrinkiisa in asaabathu saraa'u shakar fa kaana khayran lah wata waxa uu nebigu yidhi walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min macnaha arrinta noocaasa umay sugnaanin qofna ruuxa mu'minka a mooyaane waa khaslo ama sifo uu la gaar yahay ruuxa mu'minkii oo waa maxay sifadaas in asaabathu saraa wax faraxti geliya iyo ladnaan iyo barwaaqo adduunyada hadduu ka helo shakar ku kibri maaye ilaahay siiyu ugu mahadnaqaya oo ku caabudaya fa kaana khayran lah markaasaa barwaaqadii iyo ladnaantii lafteedu ay khayr u noqonaysa wa in asaabathu daraa wax dhibaato geliya hadduu ku dhacana iyo cudur iyo caydhnimo iyo mashaakil kale ma argagaxayo dee dhulka isla dhici maayo sabar allihii xukumkaa iyo qadaagaa u qadara ayuu ugu sabrayaa fa kaana khayran lah markaasay mixnadii iyo musiibadii lafteedii khayr u noqonaysaa halkay khayr uga noqonaysaa waaba balaayo ku dhacdae marka la eega natiijada ka ratibmaysee ka dhalan doonta iyo cidhibta wanaagsana uu ka dhaxli doono waayo musiibada mu'minku hadduu ku sabro adduunyadana kafaaray u tahay oo dunuubta lagaga daadinayaa aakhirana darajaad sare ayuu ku helayaa marka musiibadii saw caaqibe iyo cidhib wanaagsan kamuu helin dee cidhib wanaagsan buu ka helay marka musiibada lafteedii baa khayr u noqonaysa marka uu ku sabro ee uu sabir ula yimaado waxau yidhi markaa falaysat haadihi dunyaa bishayin adduunyadani waxba may ahaanin tasuu'uka waxa weeyaan way ku murugo gelinaysaa xiqbatan xilli oo way ku murugaysiinaysaa wa tasuru waanay ku faraxti gelinaysaa waqtan waqtina waa ku faraxti gelinaysa man sarahu zamanun saa'athu asmaanu maxaa uu ninkii kale lahaa ninka wakhti uu faraxti geliyo wakhtiyo badan ayaa murugo gelinaya xilli haddaad faraxdo waa lagaaga dambayna ku daa'imi mayse waxa uu idhi waqaayatuha waqaayatuha adduunyada gebagabadeed iyo gunaanadkeedu marka laysku soo wada xooriye laysku soo wada ururiyo adduunyo gebagabadeedu idaa fakarta markaad ka fikirta fiihaa ay fii sha'niha arrinka adduunyo ka fay'ika waa sida hadhkaaga oo kale aw ka xulmika ama waa sida riyadaadoo kale idaa xalumta marka aad riyooto waxa uu ku yidhi adduunyada isku soo wada xooriyo haddaad si fiican uga fakertood uga fiirsato arrinkeedu wuxuu isugu soo ururayaa hadhkaaga ama riyadaada hadda labadaba u fiirso waa sariicu zawaal labada adduunye uu ku tusaaleeyey labadaba zuulitaankoodu waa sariico waa degdeg bay u baaba'aan hadhkaagu dee hadhkaas soo rogmaday miyuu taagnaanayaa waa hadh soo rogmaday oo haddana zuulaya soo maaha kadaalik riyadaadu habeenkii markaad seexato waxa aad manaamka ku aragto adduun oo dhan baad isku maraysaayo yacnii qaaradaha adduunka o dhan baad iskaga gudbaysaa intaad hurido waxyaabo badan baad dee manaamkii ku arkaysa laakiin mar alla markaad soo toosto wixii halku maray wuu zuulay soo maah idan sida riyadaada habeenkii iyo hadhkaa soo rogmanaya midna aanu daa'imu ahayne degdeg uu dhammaanayo adduunyada gebigeedii waa intaa yacni wuxuu ku leeyahay haddaad caqli leedahood ka fakerto adduunya waa hadhkaa soo rogmadeen joogayn waa riyadaa aad ku riyootay ee aan waxa weeyaan daa'imayn imaamu axmed musnadka wuxuu ku soo saaray xadiiu bnu cumar inuu nebigu sal allahu calayhi wasalam yidhi isagoo carrafo taagan cadeeddii markii ay sii dhacaysay ayaa waxauu rasuulku ku yidhi dadkii ayuhannaas innahu lam yabqa min dunyaakum fii ma madaa minha ilaa kamaa baqiya min yowmikum haada fii ma madaa minhu wuxuu yidhi dadkiiow innahu lam yabqa min dunyaakum adduunyadiinnan kama hadhin fii maa madaa marka loo eego wixii tegey adduun intii idinsoo martay iyo inta hadhay marka laysku eego kamay hadhin adduunyadiinnan ilaa kamaa baqiya min yowmikum haada ilaa inta maalintiinnan ka hadhay oo kale mooyaane waa carafa oo cadeeddii sii dhacayso fii maa madaa minhu marka loo eego intii ka tagtay maanta oo carafa ah hadalkaa nebigu wuxuu leeyahy sal allahu calayhi wasalam maalin carrafo uu taagnaa cadeeddii oo sii dhacaysa oo godka afka la sii gelaysa ayaa wuxuu yidhi dadkiiow adduunyadiinnii kamay hadhin marka la eego inta idinsoo martay yacnii inta idinsoo martay iyo inta hadhay adduunye marka laysku eego adduunyadiinnii kamabay hadhin ilaa maalintiinnan maantay carrafee aad taagantihiin inta ka hadhay oo kale mooyaane marka loo eego intii tagtay yani maanta dee yowmu carafa cadeeddii maalin cadeeddeedii ay sii dhacayso yacnii inta hadhay iyo inta tagtay midkee badan maalinta badankeedii waa tegey soo maaha yaa waxa hadhayna waa wax yar maalintaas soo maaha maalin cadeeddii ay sii dhacayso dee inta ka hadhay waa wax yar soo maaha markaa nebigu wuxuu leeyahay cadeeddaas sii dhacaysa inta ka hadhaa adduunyo ka hadhay tusaaluhu waxa weeyaanuun macnaha dee adduunyadii waa dhowdaho ma dheera waa maal iyo tusaale yaraanta adduunya ay yar tahay boqol sannadood haddii lagu cimri siiyo maalinta lagu soo doonee ajashaadu ay gaadho maalin gellinkeed kula noqon mayso yacni waa waxaa yar ee fudud ee sariica ah ee aan qiimaha lahayn waxa uu sheekhu yidhi markaa waqaayatuha adduunyada qaayadeedu idaa fakarta fiiha markaad ka fakarto waqaayatuha ay qaayatu dunya adduunyada qaayadeeda iyo gebagabadeedu idaa fakarta haddii aad ka fikirto fiiha ay fii shaniha arrinkeeda haddaad ka fakarto kafay'ika waa sida hadhkaagaasoo kale aw ka xulmika ama waa riyadaada oo kale idaa xalumta marka aad riyooto labada midna miyuu daa'imayaa may sidaasaa adduunyadaaduna aanay u daa'imayn oo ay u degdegaysaa waxa uu sheekhu yidhi sujinta waa lagugu xidhay bihaa ay fiiha adduunyadan dhexdeeda waa lagugu xidhay walxaal baa adduunyada lagugu xidhay anta adigu lahaa adduunyada muxibbun aad jeceshahay bal nin jeelkii lagu xidhay jecel miyaad aragtay waa adduunyada iyo dadku siday isku yihiin adduunyadu waa jeel haddana jeelkaad ku xidhnayd baad jecesha wax lala yaabo waxau idhi sujinta waa lagu xidhay bihaa ay fiiha adduunyadani dhexdeeda waa lagugu xabiso waa lagugu xidhay wa anta adiguna lahaa adduunyadani lagugu xidhay ayaad muxibbun jeceshahay ee fa kayfa sideebaad tuxibbu u jeceshahay waa wax lala yaabe eh maa shay sujinta lagugu xidhay fiihi dhexdiisa wuxuu yidhi waa wax lala yaabee yacnii adduunyadani jeel lagugu xidhay weeye ee sideed jeelkii lagugu xidhay aad u jeceshahay se wax hariiboo lala yaabo ma ah nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi xadiidkii saxiixa ahaa akhrajahu alimaamu muslim fii saxiixihi min xadiidi abi hurayra addunyaa sijnu lmumini wa jannat lkaafir addunyaa adduunyadu sijnu lmumin ruuxa muminka ajeelkiisa weeyi wa jannatu lkaafir gaalkana jannadiisii weeyaan uu ku raaxaysanaya waxaa looga jeedaa yani sijnu lmumin qofka muminka ah adduunyada barwaaqo kasta iyo ladnaan kasta iyo caafimaad kasta iyo cuud kasta hadduu adduunyada ku helo yacnii qofka mu'minkaa weeye marka loo eego karaamada iyo wanaagga aakhire ku sugaya adduunyadani jeelunbay u tahay yacnii gaalkana marka loo eego ciqaabka iyo cadaabka aakhire ku sugaya marka loo eego wax alla wuxuu adduunyada ku helaa yacni wax alla waxa adduunyada kula kulmaa xataa haddii rafaaq iyo cudur iyo caydhnimo iyo dhibaato ay isugu timaaddo haddana jannuunbay u tahay ilaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay idhaahdaan oo gaaladu adduunyadu ma jannay u wada tahay waxaa laga yaabaa gaal inaad aragto dee adduunyo nooc walba haysta soo maaha kan aan waxba haysan ee faqiirka ah ee dhibaataysan ee haddana gaalka ah dhibaatada iyo rafaadka adduunyada ku haystaa muxuu u noqonayaa janno marka loo eego jahannamada sugasade rafaadka adduunyada jannow ah waa gaalka mu'minkana raaxo kasta hadduu adduunyada ku helo dee karaamada aakhire marka loo eego raaxadaasi maxay u noqonaysaa jeel oo kale u noqonaysa imaamu nawowi fii sharxi muslim raximahullah xadiidkaa markuu sharxayay waxa kaluu isagu ku sharxay wuxuu yidhi ruuxa mu'minka ah waxay adduunyadu jeel ugu tahay liannahu maxbuusun can shahawaati almuxarama waayo naftiisa wuxuu ka xabisuu ka xakameeyey shahawaadkii xaaraanta ahaay oo dhan soo maaha waxay naftu doonaysay inay samayso ee macaasi iyo dunuub ahaydoo dhan qowl iyo ficilba dee naftiisa waa ka xakameeyey marka dhinacaa marka laga eegana dee jeel buu ku jiraa oo naftiisa xumaan iyo shahawaad oo dhan ayuu jeel kaga xidhay waxau yidhi marka sujinta bihaa adduunyada waa lagugu xidhay walxaal anta adigu lahaa adduunyadii muxibun aad jeceshahay ee fa kayfa tuxibbu sideed u jeclaanaysaa maa shay sujinta lagugu xidhay fiihi dhexdiisa jeel baabay kuu tahay sideed u jeceshay wa tucimuka aacaama wa tucimuka way ku quudinaysaa adduunyadani aacaama cuntadaasay ku quudinaysa wa can qariibin wakhti dhowna satadcamu way kaa quudanaysaa minka adiga ayay kaa quudanaysaa arladu maa kii acimta aad ku quudatay fiihaa dhexdeeda yacnii arladan adduunyadaad ku nooshahay haadihi alard waxaad intaad ku nooshahay ay ku siinaysaa biyo iyo baadba wixii arlada ka soo baxa soo maaha ayaad cunaysaa marka ka'annaha inay ku quudinayso oo nabaad iyo biyo iyo baad wixii dhulka ka soo baxa ayaad quudanaysaa adduunka intaad joogto laakiin markaad dhimatee lagu aasana adaa wixii aad quudatay ay kaa quudanaysaa ay kaa cunaysaa soo maaha dheecaankaaga iyo dhiiggaaga iyo jidhkaaga iyaa iska leh dee ciiddaasaa iskalo cunaysa soo maaha minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhra nabiguna sal اllahu alayh wasalam kama fi saxiixayn min xadiii abi hurayra waa tilmaamay macnahaasoo waxa uu yidhi kullu bnu aadama yaakuluhu turaab ina aadam dhammaantii cammuda iyo ciiddaasaa cunaysa marka macnuhu waxa weeye ciiddaa iyo dhulkaa wixii ka soo baxaad cunaysaa intaad nooshahay markaad dhimatana iyadaa ku cunaysa oo lagugu aasaya wa tucimuka way ku quudinaysaa arladii aacaama cuntadii biyoiyo baadba wixii ka soo baxay ku siinaysaa wa can qariibin wakhti dhowna waa markaad dhimato eh satadcamu iyadaa kaa quudanaysa minka adiga maa kiibay kaa quudanaysaa acimta aad ku quudatay fiihaa dhexdeeda waxaad arlada dhexdeeda ku quudateed ku cuntay ayay kaa cunaysaa wakhti dhowna oo macnaha adaad dee jidhkaaga iyo dhiiggaaga iyo dheecaankaagiiba ay dhandhaminaysaa oo ay cunaysa waxa uu sheekhu yidhi watacra waad qaawanaan doontaa in labista haddaad xidhato bihaa ay fiihaa adduunyada dhexdeeda haddaad ku xidhato hiyaaban yacnii dharka macaasida iyo quruxda iyo shahawaadka adduunyada haddaad ku fidnowdo oo quruxdeeda aad ku tamatucdo waxa weeyaan waad qaawanaan doontaa wa tuksaa waana lagu huwin doonaa maryo wanaagsan in malaabisahaa khalacta ay in khalacta haddaad siibto malaabisahaa dharkeedaa fidnada iyo quruxda iyo dhaldhalaalka wata haddaad iska bixisana dhar wanaagsan baa lagu huwin doonaa waxa uu sheekhu tilmaamayaa yacni hiyaab addunya dharka adduunyada ee laysku qurxinayo macnaha wuxuu u jeedaa dee adduunyadii haddaad ku fidnowdo ood dhaldhalaalkeedii iyo quruxdeedii aad ku daganto oo malaabista ziinada iyo quruxda iyo fidnada xambaarsan aad ku xidhato adoon xalaal iyo xaaraan midna u kala eegin adduunyadaa haddaad ku fidnowdo iyo dhaldhalaalkeeda waad qaawanaanaysaa macnaha waxaad ka qaawanaanaysaa can malaabisi taqwa waddiin hugii alla kacabsiga iyo iimaanka iyo taacada rabbi iyo dikriga ayaad ka qaawanaanaysaa wanaaggii iyo akhlaaqiyaadkii iyo acmaashii wanaagsanayd ayaad ka qaawanaanaysa laakiin quruxdeedaa iyo fidnadeedaa iyo dhalaalkeedaa haddaad iska bixiso ood faraha ka qaaddo oonad ku fidnoobin adduunyo waxaa lagu huwinayaa malaabis aliimaani waataqwa dharkii iimaanka iyo alla kacabsiga ayaad xidhanaysaa oo lagu huwinayaa dee ka khayr badanna waa kaa walibaasu taqwa dalika khayr ida almar'u lam yalbas iyaaban min attuqa taqallaba curyaanan wain kaana kaasiya wa khayru iyaabi almar'i taacatu rabbihi walaa khayra fii man kaana lilaahi caasiya waxa uu sheekhu markaa tilmaamayaa yacnii huga iyo dharka rasmigii waa malaabisuliimaani waataqwa kan adduunyada laysku qurxinayo ee lagu fidnoobayo maaha dharka rasmigii marka tacraa iyo tugsaa wuxuu u jeedaa ama akhlaaqdii iyo wanaaggii baad ka qaawismasaa oo waxaad noqonaysaa mid ka qaawan wanaag ama akhlaaqdii iyo iimaankii iyo wanaaggii ayaad noqonaysaa mid ku labistay oo ku qurxoon oo ku sifaysan malaabis dunyana in lagu fidnoobo quruxdeeduu u jeedaa ee maaha dee dharbaha xidhanin ilaa adduunyada dharkeeda xalaasha ah xaaraankaa ma aha xariirtunbaa kaa xaaraana oo nebigu sal allahu calayhi wasalam uu tilmaamay dahabka iyo xariirtu in ummadda nebi muxamed labkooda ama raggooda muxaram uu ka yahay dumarkoodana xalaal uu yahay laakiin aakhire marka la tago rag iyo dumarba yacni lagu labisanayo oo loogu nicmaynayo laakiin adduunyada dee ninkii labadaa laga xarimay ku xidhaa aakhiro waa lagaga xirmaaninaya waa laga qadinaya man istacjala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani xilli aanu xalaal ku ahayn haddaad degdegsatay xilligii xalaasha uu ku ahaabaa lagaa qadinaya oo lagugu ciqaabaya waxau yidhi markaa sheekhu wa tacraa waad qaawanaanaysaa oo macnaha akhlaaqdii iyo fadaaishiiyo wanaaggii oo dhan ayaad ka dharbeelaysaa ood ka qaawanaanaysaa in labista haddaad xidhato biha ay fiiha adduunyada dhexdeeda hiyaaban yacnii dharkii adduunyada ee fitnada iyo ziinada xambaarsanaa haddaad ku labisato ood macnaha adduunyo ku fidnowdo akhlaaqiyo wanaag waad ka qaawantao waad ka dharlaada wa tugsaa waa lagu huwinayaa malaabis aliimaani waataqwa hugii alla kacabsiga iyo taacada iyo iimaanka ayaa lagu huwinayaa oo laguu xidhayaa ood ku raaxaysanaysaa in malaabisahaa khalacta ay in khalacta haddaad iska siibto malaabisaha adduunyada dharkeedii yacnii quruxda iyo fidnada iyo ziinada xambaarsanaa haddaad iska siibto oo macnaha adduunyadii aanad ku fidnoobin maaha dee inaad isqaawiso laakiin macnaha waxa looga jeedaa oo lagaga kinaayoonayaa waa amar macnawiyahoo haddaad adduunyadii ku fidnowdana wanaaggii baad ka qaawan tahay haddaad adduunyada fidnadeedii ka nabad gashana wanaaggii baad ku labisantaood macnaha ku sifaysan tahay macnuhu sidaas weeye oo macnaha malaabista waxaa laga tilmaamayaa dee sida yani dharka aad xidhanaysaa sida uu jidhkaaga u caam yeelayo ayaa ruuxana sifaadka iyo macaanida uu ku sifoobaa ay uga muuqanayaan oo u caam yeelayaan waxaa sheekhuu yidhi watashhadu waxaad xaadiraysaa kulla yawmin maalin kasta waxaad xaadiraysaa dafna khillin saaxiib aasidii ayaad maalin walba xaadiraysa macnaha maalin walba waxaad goobjoog u tahay saaxiibkaad jeclayd dhulka inaad waxa weyaan ku aasto kaannaka haddana waxabad moodaa adiga laa turaadu inaan laguula jeedinba limaa shahidta waxa aad xaadirtay waxabad moodaa adigu inaanan dhimanayn oon marna aanad dhulka hoostiisa gelin yacni maalin walba adoo saaxiibkaa soo aasaya ayaa haddana waxa la moodaa ka loo soo socday loo soo jeedaaba adiga inaanu ahayn oo cid kale loo socdo wa tashhadu waxaad xaadiraysaa kulla yawmin maalin walba dafna khillin saaxiib aasidii ayaad maalin walba xaadiraysaa oo kaad jeclayd baad dhulka ku soo aasaysaa ka'annaka haddana waxaba lagu moodaa adiga laa turaadu inaan laguulaba jeedin limaa shahidta waxa aad xaadirtay oo haddana sidaad adduunyo iyo fidnadeeda ugu dagan tahay waxaba lagu moodaa weligaa inaanad adigu dhimanayn marka dikrulmowt geerida in la xasuusnaado oo loo diyaargaroobo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah aktiruu min dikri haadimi ladaat nebigu sal allahu calayh wasalam wuxuu lahaa farabadiya ka macmacaanka gooya xuskiisa farabadiya marka dee mar haddaana duunyadani aanad ku daa'imayn dee dikriga iyo xuska mawdka had iyo jeer waa inaad xasuusnaato oo taasi dhaldhalaalka iyo raaxada adduunyada ay ku ilowsiiso waayo yacni waxa weeyaan mawdka ama geeridu qof caqlile farxadba ugama tegin lam yadaci lmowtu lidii lubbin farxa waxay salafku lahaayeen nin caqli leh mowdku farxadba ugama tegin wuxuu ku farxo oo uu ku raaxaystaba ugama tegin dee marba haddii hantidiis iyo lama huraanku halkaa dhulka ay tahay muxuu ku farxiba weeye walam tukhlaq laguuma abuurin baa sheekhuu yidhi adduunyada walam tukhlaq laguuma abuurin litacmurahaa inaad adduunyadan camirto oo iyada aad ku mashquusho tacmiirkeeda iyo quruxdeeda laguma abuurin macnaha hadafka kownka iyo adduunka laguu keenay ma aha cimaaratuulard inaad arle iyo adduunyo camirto walaakiin ha yeeshee litacburahaa inaad ka gudubtood ka tallaabsato ood dhaafto ayaa laguu keenay oo dee waxa weeyaan meel aad ku sugnaana sabab maahe waa dhaxdin waa meel aad ku sii dhaxayso oo aad dhaafayso laakiin aanaad ku dheeraanayn efajidda u dadaal ayaa uu yidhi limaa khuliqta haddaba wixii laguu abuuray u dadaal oo ha dayicin waxaa la yidhi addunyaa daaru mamarin laa daaru maqar adduunyadu waa daar la marayo taransid lagu yahay taransidka waa meesha qofku dee muruurka adoo waddan u socda waddan kale haddaad saacada ku sii hakato dee waa muruur waad sii maraysaa unsoo maaha laakiin rasmi dee maaha deegaankaagii asalka ku ahaa marka adduunyadeennan dhammaanteed isku wada geeyo waa muruurkaas yacni waa daaru mamarin laa daaru maqar waa daar la sii marayo laakiin daar lagu nagaanaya ma aha dee meel la sii marayo haddaad isku ilowdo waa caqli xumo imminka adoo waddan u socday waddankaad ku sii hakatay haddaad maryahaaga iyo dharkaagiiba iska dhigatood isku ilowdo dee nin waalanunbaa lagu qori soo maaha ilaa halkanumaad socone meel kaleaad u socotay adduunyada iyo aakhirana waa sidaasoo kale adduunyadu waa meel aynu sii marayno lagu sii dhaxayo eh hantidii iyo deegaankii rasmigaha wuu ka dambeeya waa daarta aakhiro walidaalika nebigu sal allahu calayhi wasalam kama fi lbukhaariyi min xadiid ibni cumar ibnu cumar wuxuu yidhi akhada rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalama bimankibi nebiga ayaa garabka isoo qabtay buu yidhi ibnu cumar faqaala kun fi dunya kaannaka hariibun aw caabiru sabiil markaasaa nebigu sal allahu calayhi wasalam ibnu cumar wuxuu ku yidhi ibnu cumarow kun fi dunya kaannaka hariibun aw caabiru sabiil adduunyada dhexdeeda waxaad ku ahaataa sidii nin hariib ah oo waddan aan waddankiisii ahayn jooga ka sahay qaadanaya oo ka diyaargaroobaya sidii uu deegaankiisii asalkaa dib ugu noqon lahaa sidaasoo kale adduunyada ku noqo waayo adduunyadu dalkaagi iyo deegaankaagii maahee meel kalaad u socotaa aw caabiru sabiil ama waddan nin ka gudbaya oo ka tallaabaya oo kale adduunyada dhexdeeda ku ahow waxaynu naqaanaa ninka hariibkaee waddan aan waddankiisii ahayn joogaa dee waxa weeyaan waddankaa iskuma iloobe hadduu ka shaqaysanayo iyo hadduu muraad kale u tegeyba yacnii inta dantiisa iyo xaajadiisa uu ka soo gudanayo unbuu joogaa laakiin halkuu ku soo laabanaya dalkiisii asalka ahaa kadaalika caabiru sabiil ninka waddadaa ka gudbaya dee waddada iskama seexdo sidii nin waalane labada dhinac intuu eego in gaadhi ama gaadiid kala soo socdo ayuu hore uga tallaabsadaa soo maah bal ka warran ninka waddadaa la marayo iskaba seexdaee guri ka dhigta dee waa majnuun baa la qorayaa soo maah marka macnaha iyo muraadku waxa uu yahay adduunyadan gebigeedu saasay ka dhiganta waa waddada laga gudbayo waa waxa weeyaan qofka qariibka ah ee waddan kala jooga ee waddankiisii ku soo noqonaya marka maadaama gebigeeduba caynka ay tahay dee wax lagu sii dagmo oo lagu sii habsaamo oo laysku shuqliyo maba aha waa wax laga diyaargaroobo uun xaqiiqaduna waxa ay tahay raaxada rasmigii waa ta aakhiro laakiin adduunyada ninka raaxo ka doondoonaya isagaa ku dagmaya oo ku waalanaya waayo sidaa hore uu sheekhu inoogu soo sheegay maalin haddaad faraxdo maalinta ku xigta waad murugoonaysa hadday markaa qosliso in ka badan bay kaa oohinaysa marka waa daartii tacabka iyo rafaadka daartii raaxada iyo nasashadaba maba ahaba marka waxaan looguba talagelin haddaad ka doondoonto dee adaa ka gardaran haddaba cabdilaahi bnu cumar hadalkaa nebigu markuu ku yidhi maalintaa kun fi dunya kaannaka qariibun aw caabiru sabiil intaa wixii ka dambaysa waxaa halhays u ahaan jirta ibnu cumar inuu yidhaahdo idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa waidaa amsayta falaa tantadir asabaax wakhud min sixatika limaradik wa min xayaatika limowtik waxaa halhays u ahaan jirta inuu yidhaahdo idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa war haddaad waa bariisato oo waagu kuu baryo galabtii ha sugin inuu gabalkaasi kuu dhacayo waruma hayside waidaa amsayta falaa tantadir isabaax haddaad galabaysatoo gabalku kuu dhacana aroornimada ha sugin waagu inuu kuu baryo waruma hayside wakhud min sixatika limaradik caafimaadkaagana xanuunkaaga iyo cudurkaaga u sahay qaado oo macnaha intaad caafimaad qabto cibaadayso hadhow markaad dhulka u dhacdo waxba qabsan mayse wa min xayaatika limowtik noloshaadana waxaad u sahay qaadataa geeridaada oo intaad nooshahay wax qabso oo sahay qaado mar haddaad dhimato dee camalkaagii unbaa ka hor yaalla oo camalkii hore wuu kaa go'aya abaalkaagii unbaad helaysa adduunyadu markaas sidaas ayaan laynoogu abuurin iyada inaynu camiree laynoogu abuuray inaynu ka gudubno aynu ka sahay qaadanno uun waxa laynoo abuurayna ilaahay baa tilmaamay jalla sha'nu oo waxa weeye wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ilaahay wuxuu yidhi jin iyo insi toona umaan abuurin ilaa anuu keliya inay caabudaan mooyaane maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yucimuun allah wuxuu yidhi anigu iyaga arsaaqadiya inay waxisiiyaan oo iquudiyaan kama rabo waayo ina allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin waayo allah isagaa aka wax arsaaqa ee awoodda adag leh waa rabbi subxaanahu wa tacaala idan waxa lagaa rabaa waa inaad cibaadaysato laakiin aadamaha wixii laga rabayna waxa weeyaan waa lagu kari waayo oo cibaado ah wixii loo dammaanad qaadayna way ku dawaqeen oo arsaaqadda ah macnaheeduna ma aha dee ruuxu inuu iska fadhiisto oo sacyiga iyo sababta uu ka tago laa yacni qofku inuu shaqaysto oo waxa weeyaan adduunyadiisa uu u shaqaysto u tabcado looma diidana walaa tansa nasiibaka min addunya laakiin waxaad ogaataa adigu sababtunbaad la imanaysaaye intii ilaahay kuu qoray unbaad qaadaysa marka mar haddii risiqan la dammaanad qaaday dee sababta la kaalay laakiin hammigaaga iyo warwarkaaga u badan inaad isaga ka dhigto waa khalad warwarkaaga u badani aakhire iyo cibaado iyo camal saalixa waa inuu noqdo wain hudimat waxa uu yidhi walam tukhlaq laguma abuurin litacmuraha adduunyada inaad camirto walaakin ha yeeshee litacburaha inaad ka gudubto oo aad waxa weeyaan sii marto ayaa lagu abuuray adduunyada inaad ka gudubtood dhaafto ee fajidda u diyaargarow limaa khuliqta wixii lagu abuuray oo licibaadati illaah ah taa u diyaargarow wixii lagu abuuray oo ah cibaadatullaahi caza wajal wain hudimat haddii la dumiyo adduunyadaas fasidhaa adiguna u siyaadi anta adigu hadman dumis u sii siyaadi haddii la dumiyo adna sii dumi waxasin adkayso oo ilaasho amra diinika arrinka diintaada ma statacta intaad karayso marka adduunyada inaad dumiso miyaa lagu amray guri haddaad leedahay gaadhi haddaad leedahay daar haddaad leedahay macnuhu sidaas ma ah waxay ahlulcilmigu ku fasireen wain hudimat macnaha waxaa looga jeedaa yacnii fitnada adduunyada lagu fidnoobayo iyo quruxdeeda waayo had iyo jeer adduunyada waxaa la caayayaa dee taacadeeda iyo dikrigeeda iyo in lagu cibaadaysto oo wax wanaagsan lagu camiro lama caayayo laakiin waxaa la caayayaa dee in lagu dembaabo iyada lagu dagmo oo quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda iyo dhalanteedkeeda qofku u ku lugo'o oo uu kaga mashquulo aakhiradiisa iyo camalkii wanaagsanaa marka macnaha haddii la dumiyo fitnadii adduunyada lagu fidnoobayay iyo dhaldhalaalkeeda haddii lagu dumiyo bilcilmi naafic waalcamal asaalix yacni cilmigaa naafica iyo camal wanaagsan haddii lagu dumiyo oo macnaha qofkii dee cilmigu wuxuu barayaa xaqiiqada adduunyadu waxay tahay mar haddii xaqiiqatu dunya aad fahamtana dee qofkii ku lugu'i maayo waayo waxay tuhuu yaqaanaa ku lugu'i maayo marka adduunyada iyo fidnadii lagu fidnoobayey haddii lagu dumiyo cilmigaa naafica ah adiguna dee kaa ku sii dumi oo macnaha fitnada lagu fidnoobayay iyo dhaldhalaalkeeda ha ku dagmin ee cilmigaa ku dumi oo xaqiiqadeeda ku caddee arrinka diintaadana ilaasho in alla intaad awoodayso diintaada ilaasho waxaynu ugu fasiray yacni waxaa la duminayaa inay tahay dee fitnada adduunyada lagu fidnoobayo ee laga dhiganayo warwarka u badan ile nebiga ducadiisa waxaa ka mid ahayd walaa tajcal iddunya akbara hammina ilaahayow hammigayga iyo warwarkayaga u badan adduunyaha ka yeeli marka waa khasaare iyo ayaandarro hammigaaga u weyn adduunya hadduu noqdood ku fidnowdo marka taa in loo jeedo wa in hudimat waxaynu ugu fasiray waayo nebiga sal allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay kamaa fii muslim min xadiii abi hurayra inuu ku ducaystay allahuma aslix lii diini aladii huwa cismatu amri wa aslix lii dunyaaya alatii fiiha macaashi markaa nebigu muxuu ku ducaystay dee adduunyadii iyo aakhiradii labadiiba ilaahay inuu hagaajiyo soo maha oo waxauu nebigu yidhi ilaahw diintaydaana ii hagaaji adduunyadaydaa noloshaydii ay ku jirtana allahyow ii islaaxi marka dee qofka adduunyadiisu inay hagaagto oo islaaxiyo isna waa inuu ku dadaalo ilaahayna waa inuu weyddiisto inuu dumiyuu baabi'iyo ma aha oo adduunyo iyo wixii alla ku siiyey waa inaad dee si hagaagsan u adeegsatood u isticmaasho ilan adduunyadu iyadoo adduunyo ah ayaa ninna sidii xumayd u adeegsanaya iyo xaaraantii iyo macsiyadii ninna sidii wanaagsanayd iyo khayrkiiyo wanaaggii soo maaha nebiguna sal allahu calayh wasalam wuxu yidhi sida xadiidkii camar ibn alcaas nicma almaalu saalix lirajuli saalix waxaa wanaagsanaaday maalka wanaagsan ee xalaasha ah ee ninka wanaagsan u sugnaaday waayo dee maalkaa wanaagsan ninka wanaagsani si wanaagsan buu ka yeelaya oo khayr iyo wanaag ayuu if iyo aakhiraba u adeegsanaya sheekhulislaam ibnu taymiyana markii ibnulqayim uu weydiiyey alfaqiiru asaabir waalhaniyu shaakir yacni ayuhumaa afdal maxaa uu ku jawaabay ya muxuu ku jawaabay haya ridwan atqaahumaa lilaah atqaahumaa lilaah labadooda ka ilaahay u cabsi badan ee waxaa yani xaaladiisa ugu cabsi badan markii uu ku yidhi fain kaanuu fi taqwa sawaa'an haddii alla ka cabsigii ka siman yihiinna muxuu ku jawaabay humaa fi lfadli sawa marka macnuhu waxa weeye dee qofku adduunyadii iyo maalka lafteedii ayuu ilaahay kaga cabsan karaa fadli badanna ku heli karaa wadalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa wallahu waasicun caliim kaasina waa deeq ilaahay cidduu doono u siiyo inuu diin iyo adduunyaba isugu daro marka hamoodin adduunyada sideeda in loola dagaalamayo eh in si xunoo khaldan loo adeegsadaa lala dagaalamaya laakiin ninka ilaahay intuu ku arsaaqo ilaahay diintiisa ku dar yeela miyaa lagu caayaya mise waa lagu ammaanaya dee waa lagu ammaanaya ninka diinta ilaahay ugu adeega duunyada alla uu siiyey marka waxau yidhi wain hudimad haddii la dumiyana fasidha adna u ziyaadi anta adigu hadman yani dumis u sii ziyaadi waxasin ilaasho amra diinika diintaada arrinkeedana ilaasho oo adkee ma stadacta intaad karto walaa taxzan ha ka murugoonin calaa maa kii faata kaa tegay minha adduunyada xaggeeda idaa maa anta fii ukhraaka fusda idaa maa fusda haddaad ku guulaysato fii ukhraaka aakhiradaada waxa uu ku leeyahay sheekhu aakhiradaada haddaad ku guulaysato arrinkaaga aakhira hagaago adduunyo ku seegtay haw calaacalin maal haddaad weyday haw calaacalin ubad haddaad weyday haw calaacalin madaxtinimo iyo mansib haddaad weyday haw calaacalin aakhiradaadu hadday kuu badbaaday macnaha wuxuu ku leeyahay nin aakhiradiisii u badbaaday adduunyo seegtoo dhaaftay waxba yeeli mayso waa ka hoosta ku qabanaya hadalka kale shaacirku uu yidhi idaa abqat iddunya cala almar'i diinahu famaa faatahu minha falaysa bidaa'iri idaa abqat iddunya cala almar'i diinahu adduunyadu ruuxa diintiisa hadday u reebtay uga tagto famaa faatahu minha falaysa bidaa'irin adduunyo wixii seegee ka tagaa waxba yeeli maayo marba haddii diintii baaqi kuu tahay marka hantida lama huraanka ee rasmigii dee waa diinta addiinu ra'su lmaali fastamsik bihi fadayaacuhu min acdami alkhusraani raasamaalkaagu waa diinta walaa taxsan ha u murugoonin calaa maa faata minha adduunyo wixii ku seegee kaa tegay ha u murugoonin ee aad weyday idaa maa fusta haddaad ku guulaysato anta adigu fii ukhraaka aakhiradaada aakhiradaadu hadday hagaagto adduunyo ku dhaaftay ha u calaacalin falaysa binaaficin waxba u tari maayo falaysa ma aha nin binaaficin kii wax kuu taraya maa kii nilta aad ka gaadhay minha adduunyada xaggeeda min alfaanii tan baaba'aysee adduunyada ah waxaad ka gaadhay waxba kuu tari maayo idaa xurimta haddii lagaa qadiya albaaqii ta baaqi noqonaysee hadhaysa waa aakhire eh yacnii daarta iyo deegaanka rasmigaee aakhiro haddaad weydo adduunyo wax kastood ka heshaa waxba kuu tari maayo waayo dee raaxo lagaaga dambeeya ma raaxay kuu noqonaysa yacnii libin lagaaga dambeeye libin maaha la yidhi soo maah raaxada adduunyo iyo dhaldhalaalkeeduna mar haddii dhibaata kaaga dambaynayso dee waxba kuu tari mayso waxa uu ku yidhi falaysa binaaficin waxba kuu tari maayo maanilta waxaad ka gaadhay minha adduunyada xaggeedu min alfaanii adduunyadan baaba'aysa ee aan yacni daa'im noqonayn waxaad ka heshaa waxba kuu tari maayo idalbaaqii xurimta ay idaa xurimta marka lagaa qadiyo albaaqii ta hadhaysa ee hantida ah waa daarta aakhire eh waxa uu ku yidhi walaa tadxak ha qoslin maca sufahaa'i wax magaratada macooda ha la qoslin yowman weliga maalinna ha la qoslin sufahada aan caqliga lahayn fa innaka maxaa yeele adigu sawfa tabkii wakhti dembaad ooyi doontaa in daxigta haddaad kuwaa la qosasho waxa uu ku yidhi sufahada iyo wax magaratada gidaarada uun qosolka la fadhiya iyo dhalanteedka iyo dheeldheelka adduunyo waxba kuwaa ha la qoslin oo ha la mashquulin oo caqlixumadooda iyo maangaabnimadooda ha kula masoobin oo la mid ha noqonin waayo haddaad sidaa yeesho wakhti dambe ayaad ooyi doontaa waa yowma aljazaa maalinta lays abaal marinayo ee nin walba abaalkiisii uu helayo cuquubada iyo cadaabka ku heli doona ayaad ka ilmayn doontaa ood ka ooyi doontaa falyadxakuu qaliilan walyabkuu kaiiran marka qofku adduunyada waa inuu oohinta iyo diyaargarowga iyo cibaadada u farabadiyo qosalkeedana waa inuu yaraysto marba haddii uu qoslayo inuu badsada ma ahe waa inuu yaraysto waayo inay oohini kaaga dambaysaaba la arkaa oo suurtagal ah walaa tadxaka qoslin maca asufahaa maangaabkiiyo wax magaratada ha la qoslin yowman maalin weligaa ha la qoslin maxaa yeelay fa innaka adigu sawfa tabkii xilli dembaad ooyi doontaa in daxigta kuwaa haddaad la qosasho wakhti dambe ayaad qoomamayn doontaa qosolkaas waman laka ay waman yadmanu lak oo yaa kuu dammaanad qaadaya bisuruuri farxad walxaal anta adigu rahnun aad u xidhan tahayba camalkaaga wuxuu ishaarayaa kullu nafsin bimaa kasabad rahiina ilaahay wuxuu yidhi subxaanah naf waliba waxay u qoolantaho ay u xidhan tahay wixii ay kasbatay galabsatay shar iyo khayrba oo shar hadday yacni kasbatayna kaasay u xidhantaho lagu ciqaabaya khayr hadday kasbatayna kaasay u xidhan tahay oo lagu abaalmarinaya markaa nin camalkiisii u xidhan oo aan garanayn berri toole wuxuu mudan doono dee waxa weeyaan wuxuu la qoslo ama uu la farxaaba ma jiro waxau idhi waman laka ay waman yadmanu lak oo yaa kuu dammaanad qaadaya bisuruuri farxad walxaal anta adigu rahnun aad camalkaaga u xabbisantood u xidhan tahay kullu nafsin bimaa kasabad rahiina shar iyo khayr wuxuu doonaha noqday oo wamaa tadri aanad garanaynba atufdaa miyaa lagu furan ma camalkaagaa lagugu furan oo waad badbaadi oo jannaad geli am hulilta mise waa lagu silsiladaynoo camalkaaga ayaa lagugu cadaabi adoon kala garanay bacdu salaf ayaa waxay akhriyeen qowlullaahi caza wajal wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya hadalka allaah yidhi jalla sha'nu axad idinka idinka midihi ma jiro ilaa naarta waa ku arooraya macaanida lagu fasirayna waxaa ka mid ah ay maarun biha naarta waa dul maraya oo jidka siraad jahannamo dhabarkeeda marka la duldhigo dhammaan dadku jidkaasay marayaan oo naartiibay dul marayaan laakiin waxay ku marayaan calaa qadri acmaalihim ninba camalkiisu siduu ahaa nin hilaac biligiidhi ku dhaafa nin dabaysha orodkeedaoo kale kaga gudba nin orod orodka fardaha oo kale ku dhaafa nin socodka ragga ugu tallaabada dheer oo kale kaga gudba nin gurguurad isagoo dhaawacan ku dhaafa iyo nin kalaaliibtii jahanamiba intay soo dhufatay soo qabato dee jahanamo ay bartanka ugu tuurto yacni dadkii aqsaamtaasay u qaybsamayaan marka bacdu salaf aayaddaa markay akhriyeen wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya waxay yidhaahdeen naxnu calaa yaqiinin min alwuruud wa fii shakin min annajaat naxnu calaa yaqiinin min alwuruud waxaynu hubnaa halkaa inaynu ku arooranaynu jidkaa jahanamo dul marayno dee kaa waa la hubaa soo maaha ila ilaahay baa ballan qaado yidhi wain minkum ilaa waariduha qof ka baaqanayaa ma jiro xata alambiyaa waalrusul laakiin nin walba camalkiisuu ku maray laakiin waxay yidhaahdeen wa fii shakin min annajaat laakiin waxaynu ka shakisannaho wadnahaan farta kaga haynaa badbaadada talow miya idinka badbaadi mise halkaasa idinku dhici oo maxaa ka dambeeya yaqiinta uma nunaji aladiina attaqow wanadaru aalimiina fiiha jitiya marka wuruudku waa yaqiin laakiin najaadku ma yaqiinba dee maadaa waru haya inaad noqon doonto kuwa la yidhi uma nunaji aladiina attaqow iyo inaad noqon doonto wanadaru aalimiina fiiha jitiya marka waxay yidhaahdeen naxnu calaa yaqiinin min alwuruudi wa fii shakin min annajaat marka adoon warba u hayn dee waxaad la faraxdood la qososhaa kuuma yaallo wasal weydii waman laka bisuruuri waanta rahnun yaa farxad ku dammaanad qaadaya adoo camalkaagii u xidhan oo wamaa tadri aan garanayna atufdaa miyaa camalkaaga lagugu furan oo waad badbaadi am hulilta mise waaba lagu katiinadayn oo jahannamo ayaa garbaduub lagugu tuuri adoon warhayn wasal weyddiiso min rabbik rabbigaa waxaad weyddiisataa wasal weyddiiso min rabbik rabbigaa weyddiisa attawfiiqa waafajin fiiha adduunyada dhexdeeda khayr iyo wanaag inuu ku waafajiyo attawfiiq waa arin aad iyo aad muhiim ah tawfiiqdu waxaa la yidhaha altawfiiqu anlaa yakilaka allaahu ila ilayh waalkhudlaanu an yakilaka allaahu ilaa nafsik tawfiiq waxaa la yidhaha iyo waafajin waa arrin aad u qiimo badane inaan ilaahay kuu tala saaran ilaa isaga mooye cid kale macnaha ilaahay cid kale inaanu kugu eeginoo arrinkaaga isagu uu tawalliyo oonu cid kale kuu tala saaran maxaa taa la yidhaha altawfiiq waa arrinkaaga alla inuu tawalliyo oo cid kale aanu kugu eegin guuldarrada iyo khudlaankana waxaa la yidhaahdaa an yakilaka allaahu ilaa nafsik ilaahay naftaada inuu kuu wakiisho oo taada uu kugu eego oo uu ku yidhaa bal aduu wax qabso haddaad xeeladii awood leedahay waa khudlaan macnaha qof naftiisa loo wakiishay dee daciifnimo iyo taagdarraa loo wakiishay waxna u tari maysa naftiisa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkiisa uu tawalliyeyna dee ilaaha qawiga ah ee qaadirkae casiiska ah ayaa arrinkiisa tawalliye oo weligii iilan maayo meel xunna ku dhici maayo walidaalika ducada ma'huurkae nebiga laga soo raray maxaa ka mid ahayd allaahuma raxmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii tarfata cayn allahayow naxariistaadaan rajaynayaaye naftayda ilbidhiqsi ha ii tala saaranoo ha iigu eegin aduu arrinkayga tawalli wa akhlis u badhaxtir fi su'aali su'aasha ilaahay markaad weydiisanaysa idaa sa'alta markaad weydiisanayso xadiidu ibnu cabbaas ee saxiixa ahaa idaa sa'alta fas'al illaah nebigu markuu tawxiidka ku tarbiyaynayey muxuu ku yidhi idaa sa'alta fas'al illaah markaad wax weydiisanayso ilaahay subxaanahu wa tacaala uun wax weydiiso cid kale ha baryanoo gacmaha hoos dhigan cabduqaadir jiilaani iyo awliyada iyo cid kale adeeg ha odhannin laakiin waxaad tidhaa yaa allah ilaahay baa kugu filan alaysa allaahu bikaafin cabdah waayo adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaado cibaadana ilaahay mooye cid kaleo xaq u lihi ma jirto markaa sheekhu baydkaa kooban ayaa faa'iidada nadmigaas shadriga horena qaybta horena tawfiiqda ayuu kuugu tusaaleeyey qaybta labaadna alikhlaasu fi dducaa fadcuuhu mukhlisiina lahu ddiin ilaahay in la baryo iyadoo baryada loo badhaxtirayo oon cid kale lagu badhaxayn waxau idhi wasal weyddiiso min rabbika rabbigaa weyddiisa attawfiiqa waafajinta fiiha adduunyada dhexdeeda khayr iyo wanaag oo dhan inuu ku waafajiyo ninaan alla waafajin waa nin khayr iyo wanaag oo dhan ka qaday markaa tawfiiqda alla weyddiiso wa akhlis u badhaxtir fi su'aali su'aasha ilaahay u badhaxtir idaa sa'alta markaad ilaahay wax weyddiisanaysana ilaahay su'aasha u badhaxtir hoosta waxa uu ku qabtay gabayga tawara can su'aali اlkhalqi طura wasal rabban kariiman daa hibaatin wadac zahraati dunyaaka allawaati taraaha laa maxaalata daahibaati tawarac ka xalaal miiro can su'aali اlkhalqi طuran khalqiga su'aashooda dhammaantood iskaga xalaal miiro bani aadam waxba ha barya wasal waxaad weyddiisataa wax rabban rabbi kariiman deeqsi ah oo daahibaatin cadiyooyin iyo siin yani u saaxiib ah ilaaha wax bixiya daad waa tii asmaaulamsehe bimacnaa saaxib daahibaatin ay daa caiyaat ka siinta iyo hibada iskale ee wax bixiya ee wahaabka ah allaha wax weyddiiso wadac isaga tag zahraati dunyaaka adduunyadaadan dhaldhalaalkeeda isaga tag allawaatii taasoo taraha aad arkaysa laa maxaalata shakila'aan daahibaatin inay tegayso oo aanay taagnaanayn oo aanay daa'imayn labadaana ha isku khaldeen daahibaatinta dambe waa min dahaba oo waa ismi faacilo waa daahib taa horena waa daa oo bimacnaa saaxibo daahibaatin marka daahibaatin ay daa caiyaat saaxiba caiyaat laakiin daahibaatin tan dambe waa adduunyo tegaysa oo aan kuu joogay marka khulaasadu waxa ay tahay yacni ilaahay keligii bari oo cid kale ha baryin ilaahay isagaa kugu filan oo waxa weeyaan baahidaada isaga ayuunbaa kuu gudi kara wallahu subxaanahu wa tacaala aclam